Stressku waa xaalad nafsiyadeed iyo jireed oo ka dhalata cadaadiska xagga nolosha, sida dhibaato dhaqaale, shaqo la'aan, colaado, cudurro ama murugooyin shakhsi. Bulshooyinka ayaa la kulma xaalado adag sida saboolnimo, colaad, ama daryeel caafimaad oo liita, waxayna u nugul yihiin stress joogto ah taasoo saameyn ku yeelata dhammaan dhinacyada nolosha. Sida uu sharaxayo Dr. Cabdirasaaq Culuw, oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Jowhar.
ku keeno ama gaar ahaan marka loo eego xaaladaha nolosha Soomaaliya waxa ugu horeeya sababaha ugu badan oo keena stresska bulshada Soomaaliyeed waxa waxa waxaa ka mid ah ama ugu muhiimsan waxa loo yaqaano maxaa la dhahaa security issues waxa la dhahaa amni xumada sidoo kale shaqo la'aanta baahsan saboolnimada barakaca cudurrada bulshada ku dhaco iyo weliba culeysyada qoyska iyo iyo bulshada guud ahaan waxyaalahaasa waxay yihiin waxyaalaha ugu badan ee keeno dhibaatooyinka stresska ama isku buuqa bulshada Soomaaliyeed ku keeno isku marka aan ka hadlayno guud ahaan ma ahan oo keliya dhibaato qofka nafsi ahaan ugu dhaceyso laakiin wuxuu si toos ah u saameeyaa jidhka qofka wuxuu keeni karaa madax xanuun garaaca wadnaha oo degdega ama aad u bata wadne garaac tiro badan qofka inuu yeesho sidoo kale cadaadiska dhiigga oo kordho tusaale ahaan qofka inuu dhiig kar si dhaqsaha ugu dhaco xitaa dhibaatooyinka dheefshiidka qofka inuu maxaa la dhahaa calool xanuun iyo iyo shuban iyo wax lamid inuu inuu ku imaado ama inuu raashin ka go-o qofka oo raashinka appetite uu lahaa waaye ama difaaca jirkiisa qofka oo aad hoos ugu dhaco taasoo dhibaato ku ah marka ka hadleyno maxaa la dhahaa habnololeedka normalka ah ee qofka uu leeyahay sidoo kale cilmi baaris ahaan marka laga hadlayo stresska joogtada ah cudurrada la taaban karo laga dhexli karo
stressku waa dhibaato caafimaad iyo nolosha oo weyn saameynta uu ku leeyahay qofka, qoyska iyo bulshada waa mid ballaaran waana lagama maarmaan in bulshadeena hesho wacyigelin, daryeel iyo taageero si loo yareeyo saameynta uu stressku ku yeesho nolol maalmeedkooda.